subax wanaagsan dhegaystayaal meel welibaa joogtaan halkan waa radio snai stuudiyaha magaalada jowhar magacayga waa abdixsiis xasan maclin waxaa idinla socodsiin doonaa barnaamijka subax wanaagsan waa salaaso taariikhdu ay ku beegan tahay labaatanka bisha afraad ee abriil sanadka labada kun kooiy labaatanka dhegaystayaashu caalamku waxay naga dhagaysanayaan qeybaha baraha bulshada sida youtube-ka radio snai halka dhegaystayaasha kalena ay naga dhagaysanayaan sida facebooka bejkan ku leenahay isnaya radio dhegeystayaasha ku sugan magaalada jowhar iyo deegaanada ku gadaamaan waxay si toosa ay nagala socdaan mawjada dhirirkeedu uu yahay siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba magaartisa barnaamijkaas wax wanaagsan alaba dhegaystayaal waxaan kaga hadalnaa ama ku gorofeynaa sida looga waabiristay dhammaan deegaanada hoos yimaada ama hoostaga gobolkani shabeellaha dhexe dhegayste waxaad nooga warbixin kartaa saaka sida loogu waabiraystay xaafadda tuulada ama deegaanka aada ku sugan tahay iyadoo maanta uu bisha barakeysan ee ramadaan ay marayso maalintii sideedaad halka dadka qaarkoodna ay u tahay maalinta toddobaada dhegeystayaasha ku sugan jowhar waxay nagala soo xiriiri karaan lambarka idaacadda furuhu afar toddobaatan iyo sagaal sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal furuhu afar toddobaatan iyo sagaal sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal lambarkaasi ayay si toosa dhegeystayaasheenu ay usoo garaaci karaan si ay barnaamijka ay kaga qayb qaataan hagaag dhegeystayaal mar kale subax wanaagsan ramadaanulkariim ayaan habada niga leenahay dhegeystayaal saaxiibayaal markaana dhegeystayaasha qadadka taleefonka ayaan fursadaha sii doonaa si ay saaxiibadooda ama ay naga warbixiyaan saaka sida lagu abreystay xaafadda tuulada ama deegaanka ay ku sugan yihiin inkastoo inta ugu baday gobolkan shabeellaha dhexe iyo sidoo kale gobolka hiiraan sida laga soo sheegayo ama wararka halkaasi ka helaynaba xalay waxaa ka cortay roobkii guga oo alxamdulilah meelo badan oo gobolkan ka mid ah xalay aada bay looga barwaaqaystay si nabad ah dhegeystaha ugu horeeya ee qadka taleefonka ku jira ayaan markaana u yeerayaa helo asalaamu calaykum
wacalaykum salaam walaal socdaan kadiim subax wanaag soo dhabo walaal noo sheeg magacaad halkaa joogto subax lamid ah
cabdille oo jooga tuulada oo dheere gaaraan xaafadda tugaada tuulada tuulada qoordheer bal saaka nooga waran roobka ee xalay ku da-ayna bal warbixin naga sii
aadi aad aad aad roobka shalay ilaa duhurka ilaa xalay waa isku daba dheeraaya aad iyo aad aad inta horreheedaa jiray go-waa noo ortay shalay iyo ma xal oo dhan saaka hadda wax yar waa kala qaybisay qorraxda ilaa dareemin weynaa laakiin aad iyo aad biyaha dhoobi aad iyo aad maalin wanaagsan maalin lamid ah aad u mahadsan dhegeystahaasi ee nagala soo xiriiray tuulada qoordheere ee ka tirsan gobolkani shabeellaha dhexe aad baan kaga mahadcelinaya wakhtigiisa qaaliga dhegeystayaasha kale ayaan markaan u jaleecaya si ay barnaamijkaas wax wanaagsan ay kaga qayb qaataan dhegeysta furo afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal ayaa si toosa nagala soo xiriiri kartaa si aad uga qayb qaadato barnaamijkaas wax wanaagsan ee idaacadda isnay mawjada f m siddeetan iyo toddoba dhibic toddobo magaartis ayaa si toosa dhegeystayaa nagala socotaan dhegeystayaasha caalamkana qeybaha baraha bulshada sida youtube-ka iyo facebook-ka ayay si toosa nooga maqlayaan markana dhegeystaha xagay qadka taleefonka helo asalaamu calaykum ramadaan kariim walaal soo dhawow subax wanaagsan noo sheeg magacaad halkaad joogto waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka ayaa si toosa ula socotaan magacaygu waa abdaxsiis xasan maclin dhegeystayaasha fura afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal ayay nagala soo xiriiri karaan dhegeystayaasha waxay naga warbixin karaan saaka sida loogu waabireystay xaafadda tuulada iyo deegaanku ay ku sugan yihiin helo asalaamu calaykum dhegeyste
helow
halo soo dhawow noo sheeg magacaad halkaad joogto
waa dhawaayo waa axmed maxamed oo jooga xaafadda antiwlaag axmed soo dhawow bal saaka nooga waran xaafadda hantuudaanka ee magaalada jowhar sida lagu waabariistay iyo guud ahaan xaaladda
xaaladda ammaane xaafadda antiwadaag waa deganta cabdicasiisow afar iyo labaatankii saacaan kasoo gudbin wax dhibaataa kama dhicin intaan ka warqabo habeenkii xalay ahaa waxaynu ku seexanay jawi nabadgelyaha saatan waxaan kusoo toosnay mid taalaceyna taasina waxaa ku mahadsan ilaahay subxaana watacaala oo koonka ayna keenay xaafadda antiwadaag een saacadii ugu dambeeyey roob si wanaagsan lagu diirsaday ee markaasi een ka dahay een wadooyinka qaarna markaasi waqooyihiin oo een gaadiidka ma isticmaali karaan loo yaqaano een mootobajaajta jidcadayaasha ma isticmaali karaan bajaajka waxay isticmaalaysaa een wadada markaasi laamiga ama wadada loo yaqaano jayga oo keliya marka een sidoo kale een goobaha caafimaadka een si ceel ay u shaqeynayaan suuqa antiwadaag ayaa shaqeynaya isaguna een wax dhibaataa kama jiraan jowhar iyo deegaanada ku dhowdhow een waa mahadsantaa walaalkii
waa mahadsan yahay axmed oo nagala soo xiriiray xaafadda hantuudaanka ee magaalada jowhar islamarkaana noo soo koobaya saaka sida lagu waabiristay xaafadda hantuudaag iyadoo dhegeystayaashana ay hore u dhageysteen xaalada guud ee ee deegaanka qoordheere saaka sida lagu waabiristay haatana waxaad maamaqasheen sida lagu waabiristay xaafadda hantuudaag ee magaalada jowhar xaafadaha kale ayaan isla eegi doonaa ee dhegeystayaasha ku sugan iyo sidoo kale tuulooyinka kale ee degmada jowhar ama gobolkani shabeelle xardhexe hoos yimaado ayaan sidoo kale isla eegi doonaa saaka sida loogu waabiristay idaacadda snai ayaa dhegeystayaal si toosa ula soo xiriiri kartaan si aad nooga warbixisaan halka aad joogto sida loogu waabiristay furuwa afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal ayaa si toosa usoo wici kartaa
cirko cirko sagal hareeyo samleel ku miray xalay saameeyay beelaha saameeyay beelaha cirko cirko sagal hareeyo samleel ku miray xalay saameeyay beelaha saameeyay beelaha isna saymarooba duula masaaro subaxdiina mayay daay mayay daay soo daashay dhibcidii isna saymarooba duula masaaro subaxdiina mayay daay mayay daay soo daashay dhibcidii sidoodan kalgacal arbisa afiyo wacan idinku soo salaameen soomaaliyay ma nabadba muqdishoy ma nabadba kismaayoy ma nabadba baydhaaboy ma nabadba sidoodan kalgacal qalbisa afiyo wacan idinku soo salaame kaygow ma nabadba marka caday ma nabadba jawharey ma nabadba belad xawo ma nabadba isna say marooba duula masaaro subaxdiina mayay da'ay mayay da'ay soo daashay dhibicdii isna say marooba duula masaaro subaxdiina mayay da'ay mayay da'ay soo daashay dhibicdii sidoodan kalgacal qalbiga afiyo wacan idinku soo salaameen soomaaliyay ma nabadba muqdishoy ma nabadba kismaayoy ma nabadba baydhaaboy ma nabadba
jowhar manabadba meel walbaa joogtaan subax wanaagsan ayaan habadan iga leenahay dhegaystayaal saaxiibayaal furuhu afar toddobaatan iyo sagaal sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal ayaad nagala soo xiriiri kartaan dhegaystaha xagay khadka taleefanka markaan helo asalaamu calaykum
wacalaykum salaam waraxmat soo dhawow ramadaanul kariim walaal noo sheeg magac halkaad joogto
caleebe tuulada lamid cali soo dhawow saakay tuulada sidee lagu waabariistay
afar iyo labaatanka saalkoo dhaaf wax qalaata hama le waa la wada baashaala bal ka waran roobka xala da-ay siduu tuulada u saameeyey
maasha allah xooga yar labu yar waan ka waa helnay
aad buu mahadsan dhegeystayaas si uu nagala soo xiriiray deegaanka kongo sida uu noo sheegay islamarkaana barnaamijka subax wanaagsan ka qayb qaadanayay aan idhaahday deegaanka ama tuulada libiga ee dhegeystaha xigay qadka taleefanka ka ku jiro helo asalaamu calaykum
waxay tahay subaxdaas subax lamida sacdiya soo dhawow bal waxaad nooga warantaa saakay sida lagu waabariistay halka aad joogto
ee xaafadka abooa adyo aad waygeysay waxaas ogaawaaye imi isoosay ee doobta asmaanti shaqooyini xaafadka abo aad waygeysay maas ogaawaaye xayaa wadan idaay maas ogaa xayaa sida iyayaa maanti
waa hagaag aad bay mahadsan tahay sacadiyo oo ku sugan laanta boolo ee xaafadda hantowdaag islamarkaana ka warbixinaysay saakay sida loogu waabariistay halkaasi iyo sida ay guud xa- ama sida guud ay xaaladdu ay halkaasi tahay dhegeystaha xigay qadka taleefanka haddii fursaddiisa aan siiyo helo asalaamu calaykum
wacalaykum salaam waraxmatullah soo dhawow subax wanaagsan noo sheeg magaca dalkaad joogto
axmed xuseen axmed axmed halkaa ku sugan tahay
tuulada juudiyan ku suganaya saaka sidee lagu waabariistay tuulada
alxamdulilah alxamdulilah si fiicnaa loo wadabarshay alxamdulilah roob fiicano maasha allah oo awalkana uu soo dhalanaayo ilaahay waana siiye alxamdulilah aad ugu mahadsan tahay axmed sida wanaagsan ee barnaamijka aad kaga qayb qaadatay dhegeyst dhegeystayaasha kale ayaan fursadooda sii doonaa si ay barnaamijka ay kaga qayb qaataan barnaamijka subax wanaagsan ayaan halkaasi kusoo gabagabeynaya dhegeystayaal barnaamijkani go abdixsiis xasan macalin ayaan ila socodsiinayay halka qaybta farsamadan uu ahaa injineer cabdiweli axmed hilooleynta markale kulmi doono barnaamijka mid la mid ah ramadaanul kariim
subaxdiina mayay daay mayay daay soo daashay